bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeysana qodobada wararka dal sanadinaysan waxaa ugu waaweyn
ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo maanta kala wareegay al-shabaab deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe barnaamij ballaaran oo ay ku dhawaaqday dowladda soomaaliya oo maanta lagu wadano ka dhaco magaalada muqdisho
jidadka magaalada muqdisho oo xiran iyo ciidamada dowladda oo ku sugan wadooyinkaasi faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax lala eegtay injineero oo ka dhaca gudaha waqooyi bari ee kenya
dowladda federaalk soomaaliya oo degniin ka soo saartay sharoobooyin sun ah oo dalka la soo geliyey maamulka hirshabelle oo shacabka ugu baaqay inuu midoobaan la dagaalanka al-shabaab
duqa degmada gaalkacyo oo horkacay ololo lagu nadiifinayo magaaladaasi oo laga fuliyey
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn
maraykanka oo tababara ciidamada yukrain ku siinaya gudaha dalkiisa iyo putin oo xil kaga qaaday taliyihii ciidamada ruushka ee ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
markale door wanaagsan dhegeystayaal waa maalnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha koowaad ee januari waxaad maqasheen qodobadii ugu door karoonaa iminkana kusoo dhawaada iyagaiyo faahfaahsan aynu ku bilowna ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa maanta la wareegay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe wararkan kelino deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe waxay ku waramayaan barqanimadii maanta deegaankaas oo muddo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaas ay la wareegeen gacankoyntiisa ciidanka deegaanka iyo kuwa xooga dalka warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxa ay bahisay in ciidamada ay la wareegeen gacankoynta deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay muddo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale saraakiisha hogaaminaya howlgalka lagula wareegay deegaanka ayaa wax faahfaahin ah ka bixin howlgalka ay ku qabsadeen maanta deegaanka ceelbacad oo ay muddo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab ma jiro ilaa hadda sidoo kale warar madax banaan oo sheegaya in ciidamada ay gudaha u galeen deegaankaas iyadoona la tilmaamayo in isgaarsiinta deegaanka ay aada u culus tahay dadka deegaanka ku dhowdhow deegaanka lagu magacaabo celbacad ayaa kusoo waramaya sidoo kale in ay saacadihii lasoo dhaafay arkiyeen ciidamada dowladda kuwa deegaanka oo sameynayay dhaqdhaaqyo ay kula doonayeen inay ku qabsadaan deegaanka ceelbacd ee gobolka shabeellaha dhexe si kastaba ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa dhowr jeer waxa ay al-shabaab kala wareegeen deegaano ay oo deegaano dhowra ay kaga sugnaayeen gobolka shabeellaha dhexe waxaana dowladda federaalk soomaaliya saraakiil u hadasha ay sheegeen in gebi ahaan gobolka shabeellaha dhexe ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee macawisleyda loo yaqaano
waa hagaag iminkana banaanbax ballaaran ayaa lagu wadaa oo ay ku dhawaaqday dowladda federaalk soomaaliya maanta inuu ka dhaco magaalada muqdisho sida warkaana ku faahfaahinayo maxamed afle
banaanbax ballaaran ayaa maanta oo khamiis ah waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee injineer yariiso kaasoo ay ku dhawaaqday dowladda federaalk soomaaliya dowladda ayaa sheegtay in banaanbaxa ka dhacaya muqdisho uu yahay mid looga soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana lagu taageerayo guulaha dowladda ka gaartay howlgallada ka socda gobolada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud maamulka gobolka banaadir ayaa wado abaabulkii ugu dambeeyey ee qabsoomidda banaanbaxa oo saacadaha soo socda la filayo inuu ka bilowdo garoonka kubadda cagta ee injineer yariisow oo ay tegi doonaan dadweyne fara badan oo ka qaybgalaya wararka la helayo ayaa sheegaya in inta badan mas-uuliyiinta dowladda iyo kuwa maamulka gobolka ay ka qaybgeli doonaan banaanbaxa ballaaran ee dhacaya islamarkaana lagu taageerayo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud wadooyinka waaweyn ee caasimadda muqdisho ayaa xiran waxaana lagu daadiyey ciidamo fara badan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo gaadiid noocyadiisa kala duwan u diiday inay maraan waxaana shacabka ay yihiin kuwa lugeynaya
mahadsaned alfa isla wararka waxaan ku guda jirnaa wadooyinka xiran shacabka muqdisho ayaa ka hadlay xirnaanshaha wadooyinka qaarkood ee muqdisho oo ay sheegeen in ay xirnaanshaha wadooyinka ay saameyn ay ku yeelatay wadooyinka xiran ayaa waxa ay sheegeen shacabka inay dhibaato ku qabaan islamarkaana ay dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbadeen in inta badan xiliyada qaarkood ay joojiyaan xirnaanshaha wadooyinka faadimo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
isgoyska ceelgaabta minaraayo isgoysyada soo gala wadada wadnaha ayaa xihan caasimadda wadooyinka magaalada inteeda kale ilaa iyo hadda waa kuwa shaqaynaya isku socodka gaadiidka dadka sida degmooyinka xamarweyne shangaani boondheere warta nabadda shibis cabdicasiis kaaraan iyo qaybo ka mida yaaqshid ayuu saameeyey xirnaashaha wadooyinka waxaa wadooyinkan xirnaashahooda lagu sababeeyey bannaanbax aad u weyn oo looga soo horjeeda al-shabaab oo lagu kicinayo dadka caasimadda kaas oo ay dowladda abaabushay banaanbaxan ayaa loo qorsheeyey inuu ka dhaco garoonka kubadda cagta injineer riso stadium waxaana la filayaa inay ka qayb galaan madaxda ugu sarraysa dalka ugu horreeya madaxweynaha sida wararka qaran helena ay sheegayaan balse lama xaqiijin karo shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho aan la dhex qaadnay muuqaalbaahyaha telefishinka dalsan ayaa aada u soo dhoweeyey banaanbaxan weyn ee maanta lagu qabanayo garoonka kubadda cagta injineer riso stadium ee looga soo horjeeda al-shabaab balse waxay aada walaac ugu muujiyeen xirnaashaha wadooyinka magaalada muqdisho waan soo dhoweyneynaa banaanbaxa ee ku dhawaaqday xukuumadda iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo gobolka banaadirba banaanbaxa ay ku dhawaaqeen waan soo dhoweyneynaa daana shacbiga waxaana sheegaynaa oo aan soo dhoweyneynaa baahi weyn in loo qabay banaanbaxa ay ku dhawaaqeen dowladda ay ku dhawaaqday oo ah banaanada looga soo dagaalay inay gudaha muqdisho laisku wacyigeliyo inay nimankaasi gudaha ay ku jiraan ayagana lalaga dagaalo oo gudaha dadka shacbiga la baraarujiyo
wadooyinka xiran waxaa ka caagan gaadiidka dadweynaha dadkuna cagahooda ay imaalayaan keliya wadooyinkaasi xiran waxaa isticmaalaya gaadiid ciidan faadumo cabduqaadir radio i tv-ga dalsan magaalada muqdisho
mahsanid faadumo qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa lala eegtay kolonyo ay wateen injineero ku holanaa kormeer wadada tareenka ee isku xirta dalalka kenya iyo etoobiya waxaana qaraxaasi kasoo baxaya faahfaahino dheeraad ah qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay ayaa waxaa kolonyada gaadiidka ah uu ku qabsaday deegaan ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka oo markaasi sheegay inay maqleen jug xoogan oo qaraxa inta la xaqiijiyay afar qof ayaa ku dhintay qaraxan halka tiro kalena ay ku dhaawac uu kasoo gaaray qaraxaasi oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka waqooyi bari waxaana dadka waxyeelada soo gaartay durbadii waloola cararay isbitaalka si loo daweeyo warbaahinta gudaha kenya ayaa waxay u warantay ama ay ku warantay in dadka dhintay ay ka mid yihiin saddex injineera ku hoolanaa dhismaha wadada tareenka ee isku xirta dalalka etoobiya iyo kenya taasoo marta magaalooyin ay ka mid tahay gaarisa taliyaha booliska waqooyi bari georgia seda ayaa tegay halka weerarka uu ka dhacay isagoo sheegay inay ka baxsadeen dableyda weerarkan geystay balse ay ku daba jiraan laamaha ammaanka si kastaba al-shabaab ayaa dhowr jeer qaraxyo markaasi ka geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac sababay la egtay shaqaalo dhismo ka waday wadooyin ku yaala gudaha kenya
markane wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaan qeybteeda maareynta daawooyinka ayaa digniin culus kasoo saartay waxyeelada laba daabo oo sharooba ah oo kale ah embronal zayrub iyo sidoo kale dhogwan makisayrub kuwaas oo ay soo saartay shirkad laga leeyahay dalka hindiya wasaaradda ayaa shaaca ka qaaday in ay heshay digniin caalami ah oo ku aadan sharoobooyinkaas oo ah kuwa halis badan islamarkaana loo isticmaalo daaweynta xunuunada ku dhaca neef mareenka waxayna mamnuucday in dalka lasoo geliyo sidoo kalena dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay uga digtay inay dadka siiyaan sharoobooyinkaas haddii ay arkaan sidoo kale wasaaradda ayaa amartay in ganacsatada ay joojiyaan ka ganacsiga sharoobooyinkaas ee haatan digniinta laga soo saaray baaritaan ay si wadajir ah u sameeyeen hay-adda caafimaadka adduunka ee w ho iyo hay-adda maareynta daawada ayaa waxaa lagu ogaaday in daawooyinkaas tayadooda hooseeyaan islamarkaana ay yihiin khatar halis ah wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaan qeybteeda daawada maareynta ayaa waxa ay heshay digniino caalami ah oo ku aadan waxyeelada labada sharoobo kuwaasoo loo isticmaalo daaweynta xanuunada ku dhaca neef mareenka ayaa lagu yiri war-saxaafad ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya
iminkana madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan yuusuf dabageed oo warbaahinta kula hadlay garoonka aadan cadde ayaa sheegay in sida ama sida dadka qaar ay la tahay in al-shabaab aysan weli markaasi aan laga guuleysan islamarkaana weli markaasi aan laga saarin deegaanada hirshabeelle sida uu hadalka u dhigay sidoo kale yuusuf dabageed ayaa tilmaamay dagaalkan ay kula jiraan uu yahay in difaaca dalka ay markaasi u dhintaan iyo in markaasi ayaga oo sharaf leh markaasi hirshabeelle ay ku xaragoodaan ay markaasi ay halkaasi ku noolaadaan wax aan markaasi ka ahayn labadaas go-aan aysan u furnayn sida uu markaasi hadalka uu ku yiri madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle yuusuf dabageed hadalkan kasoo baxay yuusuf dabageed oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle ayaa kusoo aadaya xili gobolka hiiraan uu ka socdo howlgal ka dhan ah al-shabaab
duqa degmada gaalkacyo ayaa waxaa uu ka qeybgalay ololo nagu nadaafinayo wadooyinka magaaladaas warkan waxaa gaalkacyo kasoo diray yuusuf axmed axmed
oo dib loogu soo celinayo bilicda goobaha isugu yimaadaan bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa waxaa daafuray duqa degmada gaalkacyo xasan maxamed jaamac oo uu weheliyo xogayaha dowlada hoose degmada gaalkacyo cabdiqani cabdiraxmaan faarax geese weyne mas-uuliyiinta oo hogaaminaya howlgalka ololaha nadaafada ayaa la arki karay iyagoo gacmahooda ku guraya qashinka duqa degmada gaalkacyo ayaa faahfaahiyey ololaha nadaafada meel ka mida degmada gaalkacyo aan joognaa oo aan saaka ka shaqaynayna ilaa salaadii subax waxaanu nimid saakayto sideedii ilaa iyo hadda waxaanu ku jirnaa qashin guris meel kasta oo magaalada gaalkacyo ahna waxaa yaalla qashin dadkii guriga sariirta hoosteeda iyo gurigiisa ayuu xaaqanayaa wejigiisa iridiisii iyo bannaankiisiina wuxuu u ogol yahay qashinkii inuu yaallo qaarkood qashinka dhexdiisa ayay goglo dhex dhigtaan ku dul rasaysan yihiin sidaas si ma ahan waxaan u baahannahay inaynu hoos u eegno magaaladeenna waxa qashin dhex yaalla iyo waddooyinkeenna inaan ishabaynaan u baahannahay marar kala duwanna waa kala hadlay dadka kama xishoonayno inaannu qashinkii iska qaadno haddaan ka xishoonno inaynu qashinka faraheenna isaga qaadno iska nadiifinno maxaan qabsanaynaa bal ii sheega waxaan qabsan karno qof walba wuxuu ka xishoonayaa inuu caagadda dhulka ka qaado waraaqda dhulka ka qaado gurigiisa hortiisa dariiqiisa u nadiifsado wuxuu sugayaa qolo kale inay u nadiifiso na suga annaga ayaa idiin nadiifinayna saasaad sugaysaan soo maaha war sidan si maaha aynu ololo qaadno magaalooyinkeenna aan nadiifsanno insha allah inta saaka ololaha nagala qayb qaadatay saaxiibbaday aad baan ugu mahadcelinayaa waxayna arkeen inaannu faraha kula jirno dadkao dhan way nagu soo leexanayeen way nala qabanayeen shaqada shacab wanaagsan baan leenahay yuusan ka imaanin initiatifekii ama markii hore fakarku yuusan ka imaanin laakiin markay arkaan inaad wax fiican hayso dadka oo dhan way ku dhiiro gelinayaan waa wanaag weeye dadkaygu leeyahay sharaf baad leedihiin laakiin aynu aynu la nimaanno creativitigii yacni aan la nimaanno hal abuurkii aan la nimaadno aynu ka dhiidhina waxa magaaladeenna dhex yaalla aan ka dhigno magaalo qurux badan oo loo soo xiisi karo insha allah jazaaka allah intiina nagala qayb qaadatay waxa weeye wajahaddii hore halkan markii aan hawsha bilaabay waxaan ka qaaday toddoba iyo toban lawr oo qashin ah ayaan ka qaadnay saddex maalmood baan ku dhex jirnay intii aan joognay ayaa labadan lawr timid sidaan filayo horey uma oolin meel kasta waa sidaas waxaan xusid mudan inay dad lacag ku qaataan halkan dad ayaa lacag ku qaata inay nadiifiyaan bal ka warrama bal meelahaan lacagta lagu qaadan maxaad moodaa halkan dad baa lacag ku qaata inay nadiifiyaan oo bil walba mushaar u soo xaadira sidaanuna qashinka u rasaysan yahay annagaa saaka o dhan xaaqayna waraan isla yaabno ilaah inaanu ka yaabno yuusuf maxamed axmed warbaahinta dalsan
halka warkaas aad ka dhageysaneysaan waa raadiaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana dibadda wasaaradda difaaca mareykanka ayaa xaqiijisay in ciidamada mareykanka ay dhammaadka bishan bilaabi doonaan tababar markaasi gaar ah oo ay gudaha mareykanka ay ku siinayaan ciidamada ukraine ayagoo markaasi ku tababaraya adeegsiga gantaalada difaaca hawada ee bodroidka tababarkan ayaa markaasi ka dhacaya fortsil oo ku taala oklahama oo markaasi dalka mareykanka ka mid ah warkan la xiriira arrintan ayay talaadadii baahiyeen dalkaas iyo wasaaradda difaaca ee mareykanka qeybo ka mid ah warbaahintana ay sidoo kale ay sheegeen xogayaha warfaafinta ee pentagonka briger general bad raider ayaa markaasi ku dhawaaqay salaasadii tobabarkan oo ka dhacaya oklama inuu markaasi bilaaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan toddobaadka soo socda
warkii dooraad ka dhegeysaneyseen dhegeystayaal idaacadda dalsane muqdisho waa nagintahay sheecidda warkaygu soogo waxaad dib uli kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tale la hel